Taswiirta sagaalaad Markii uu dhintay Joshua, dadkii waa ay iloobeen inay u shaqeeyaan Ilaah, oo waxa ay bilaabeen in ay caabudaan sanamyada dadka Kancaaniyiinta ah. Ilaahina waxa uu ku ciqaabay in markaasi dadka Kancaaniyiinta ah ay ka rayaan oo markaasi la fiijisado. oo dadkii kancaaniyiinta ahaa waxa ay bilaabeen in ay addoonsadaan reer banu israa'iil labaatan sano kadibna ilaahay ay u qayliyeen waxaa jirtay gabar la yidhaahdo deborah oo ahayd xaakinad oo waxa ay fariisan jirtay geed hoostiisa oo dadkuna waxay u imaan jireen in ay ka fikrada qaataan maalin ayaa waxay u yeertay baaraaq oo ay ku tiri ilaahaygii reer banu israa'iil waxa uu dhiibay amarkan waxa aad wadatiin toban kun oo ciidan ah oo la dagaalama siseera oo waxa aan idin siini doonaa guulaysi aad ka guulaysataan iyaga saseere waxa ay ahayd xaakinad u weyn dadka reer kancaaniyiinta oo markaasay baraaq waxay tidhi oo ay ku tiri daboorah haddii aad i raacdo keliya ayuun baan tegayaa deboora ayaa waxay ku tidhi waan ku raacayaa laakiin wax sifo ah oo aad helaysa ma jirto maxaa yeelay kancaaniyiinta ilaahay gacantooda wuxuu gelin doonaa gabar markaasi waa ay tageen miyaad la yaaban tahay dadka reer banu israa'iil isla dhaqsadiiba sidii ay u hilmaameen ilaah markii ilaahay waxyaalaha si fiican oo dhan uu u sameeyey haddeer waa ay ka jeesteen oo waxa ay caabudayaan sanamyo bal saaxiib ii sheeg miyaad la mid tahay iyaga oo kale markii wax kasta si wanaagsan ay u socdaan miyaad hilmaantaa ilaah markii ay dhibaato yar ku qabsatana miyaad soo xasuusataa ilaah markii israa'iiliinta ay dhibaatada qabsatay maxay ugu leexan waayeen sanamyada intii ay ku leexanayeen ilaah maxaa yeelay waxa ay ogaayeen sanamyadu inaanay wax awood aba lahayn maxaa yeelay waa qolfaafow laga sameeyey dhagax ama bir